sakariya cutubka labaya tobnaad kanu waa warka culus ee ereyga rabbiga oo ku saabsan dalka israa'iil rabbigii samada kala bixiyey oo aas'aaska dhulka dhigay oo dadka naftiisa ku dhex sameeyey wuxuu leeyahay bal eeg yeruusalaam waxaan koob lagu dhacdhaco uga dhigi doonaa dadka ku wareegsan oo dhan iyo weliba dalka yuhuuda markii yeruusalaam la hareereeyo oo waxay wakhtigaas ahaan doontaa inaan yeruusalaam dhagax culaa badan uga dhigo dadyowga oo dhan oo intii isku culaabaysa oo dhammuna aad bay u dhaawacmi doonaan oo qurumaha dhulka oo dhammuna iyaday isu soo urursan doonaan inay la dagaalamaan rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas faras kasta waan argagixin doonaa oo kan ku joogana waali baan ku ridi doonaa laakiin indhaha baan ku hayn doonaa dadka dalka yuhuuda markaan faras kasta oo dadyowga indha tiro oo taliyayaasha dalka yuhuudana waxay qalbiga iska odhan doonaan kuwa yeruusalaam deggan xooggii ay rabbiga ciidamada oo ilaahooda ah ka heleen waa inuu xoog wakhtigaas taliyayaasha dalka yuhuuda waxaan ka dhigi doonaa sida girgira dab ah oo qoryo ku dhex jira iyo sida qori ololaya oo xidhmooyin hadhuudh ah ku dhex jira oo iyana waxay wada baabi'in doonaan dadyowga iyaga ku wareegsan oo dhan kuwa midigta ka xiga iyo kuwa bidixda ka xigaba oo reer yeruusalaamna mar kaley degganaan doonaan meeshooda taasoo ah yeruusalaam qudheeda oo weliba rabbigu wuxuu marka hore badbaadin doonaa teendhooyinka dadka yuhuuda in sharafta reer daa'uud iyo sharafta dadka yeruusalaam degganu eeyan ka sii weynaan tan dadka yuhuuda wakhtigaas rabbigu wuxuu daafici doonaa dadka yeruusalaam deggan oo kii iyaga ugu tabaryaru wakhtigaas wuxuu ahaan doonaa sida daa'uud oo kale oo reer daa'uudna wuxuu noqon doonaa sida ilaah oo kale iyo sida malaa'igtii rabbiga oo iyaga hor socota oo wakhtigaas waxaan doondoonayaa inaan wada baabi'iyo qurumaha yeruusalaam ku kaca oo dhan oo reer daa'uud iyo dadka yeruusalaam degganba waxaan ku shubi doonaa ruuxa raxmadda iyo baryootanka oo waxay arki doonaan aniga oo ah kii ay wareemeen oo iyana isagay ugu barooran doonaan sida mid ugu baroorto wiilkiisa madiga ah oo aad bay ugu murugoon doonaan isaga sida mid ugu murugoodo curadkiisa wakhtigaas yeruusalaam waxaa jiri doonta baroorasho weyn oo ah sidii baroorashadii hadaad rimoon taasoo ku dhex tiil dooxada megiddo oo dalkuna waa wada barooran doonaa qoys kastaba gooni ahaantiisa qoyska reer daa'uud gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoyska reer naataanna gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoyska reer laawina gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoyska reer shimciinna gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoysaska hadhay oo dhan mid kastaba gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood